إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka ah idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah taliyaha ciidamada booliiska ee dowladda federaalka ayaa booqday sargaal iyo ciidamo ku dhaawacmay qarax ka dhacay duleedka magaalada muqdisho askar ka tirsan ciidamada burundi ayaa ku dhintay qarax ka dhacay gobolka shabeellada dhexe alkataayib al akhbaariya ayaa baahisay muuqaalka ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan jiidda hore kuwaas oo ka hadlaya asbaabaha ay u dagaalamayaan waxaa isi soo taraya saraakiisha iyo madaxda dowladda federaalka ee ka hadlaya dilkii dhowaan loo geystay nuur faray oo ka mid ahaa saraakiisha dowladda federaalka mid ka mid a siyaasiyiinta mucaaradka ee dowladda federaalka ayaa si kulol ula hadlay taliyaha booliiska gobolka banaadir kaasoo dhowaan xabsiga dhigay mid ka mid a siyaasiyiinta mucaaradka sarkaal ka tirsan dowladda federaalka ayaa muujiyey cabsida ah oo u ka qabo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee dhowaan la wareegay deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka shabeellada dhexe dowladda suudaan ayaa ku gacan sayrtay in britain ay qabato shir looga hadlayo arrimaha suudaan kaas oo aan lagu casuumin xukuumadda alkartuum
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay weerar shalay ka dhacay xerada xalane oo ah daliska ugu weyn ee shisheeyaha soo duulay ku leeyihiin dalka soomaaliya rag ka tirsan guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa shala tiro madaafiica ku garaacay xerada xalane waxaana ka dhashay khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo sidoo kale burburka guryo iyo gawaari ay lahaayeen shisheeyaha duqayntan madaafiicda ah ayaa waxaa ku dhintay saddex ruux kuwaas oo ka tirsanaa shaqaalaha yu-anka gaar ahaan kuwaasoo la sheegay inay ka soo jeedaan qaaradda yurub sidoo kalena waxaa ku dhaawacmay saddex kale oo ka mid a shaqaalaha yu-anka oo iyaguna ka soo jeeda qaaradda yurub saddex gaari oo ay lahaayeen yu-anka ah ayaa sidoo kale ku gubtay madaafiicda khasaaraha soo gaaray shisheeyaha waxaa sidoo kale ka mid a laba guri oo ay ku jiraan shaqaalaha yu-anka kuwaas oo gebi ahaanba gubtay ma ahan markii ugu horraysay oo madaafiic noocan oo kale ah oo ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku garaacday xalane uu khasaare ka soo gaaro shisheeyaha halkaa ku sugan taliyaha booliiska ee dowladda federaalka ayaa booqday sarkaal iyo ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo ku dhaawacmay qarax ka dhacay duleedka magaalada muqdisho warkaas iyo war kaloo ku aadan askar ka tirsan ciidamada burundi oo ku dhintay qarax ka dhacay gobolka shabeellada dhexe waxaa ka warramaya maxamed daahir calasow faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa qarax culus oo shalay ka dhacay deegaanka calamada ee duleedka magaalada muqdisho kaas oo lala beegsaday gaari ay la socdeen saraakiil iyo ilaaladooda ah oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka goobjoogayaal ku sugnaa meel aan ka fogeyn halka uu qaraxa ka dhacay ayaa xaqiijiyey in qaraxa uu haleelay gaari cabdibila ah oo si xowli ah u socday qaraxa ayaa sababay dhimashada afar ruux oo uu ku jiro sarkaal sare oo magaciisa lagu soo koobay maslax sidoo kale qaraxaas waxaa ku dhaawacmay toddoba askari waxaana ka mid ahaa sarkaal lagu magacaabo mahad cusmaan salaad kaas oo la sheegay in uu ka dhaawacmay qaybta sare ee jirka gaar ahaan madaxa taliyaha ciidamada booliiska ee dowladda federaalka asad cusmaan cabdulaahi ayaa booqday dhaawacyada ciidamada ee haatan lagu dabiibayo mid ka mid ah isbitaallada ku yaala magaalada muqdisho asad ayaa muujiyey in uu ka xun yahay waxyeelada soo gaartay ciidamada dowladda federaalka isagoo ka tacsiiyey askarta halkaa ku dhintay sida muuqato oo sawirada laga dheehan karo mahad cusmaan salaad oo ah sarkaalka dhaawacmay ayaa ku jira xaalad halis ah waxaana wararka qaar ay sheegayaan inay suurtagal tahay in dhaawiciisa loo qaado dalka dibaddiisa dhanka kale qarax kale oo aad u xoogan ayaa lala eegtay ciidamada burundi ee ka tirsan shisheeyaha ku soo duulay dalka soomaaliya qaraxan ayaa ka dhacay deegaanka buuraneh ee gobolka shabeellaha dhexe waxaana uu haleelay ciidamada xilli ay lugaynayeen intii la xaqiijiyey saddex askari oo ka tirsan ciidamada burundi ayaa ku dhintay qaraxan waxaana ilaa iyo hadda la helin faahfaahin buuxda oo ku saabsan dhaawacyada ka dhashay weerarkaasi oo mas-uuliyaddiisa ay sheegatay xarakada shabaabulmujaahidiin qaraxyadan ka dhacay deegaanka calamada ee duleedka magaalada muqdisho iyo buurana oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe ayaa imaanaya xilli ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ay sii laba jibaareen howlgalladooda ka dhanka ah shisheeyaha ilajeeriyaashooda kuwaas oo si dardar leh kaga socda gobollada shabeellooyinka al-kataab al akhbaariya ayaa baahisay muuqaalka ciidamada mujaahidiinta ah ee ku sugan jiidda dagaalka kuwaas oo ka hadlaya asbaabaha ay u dagaalamayaan warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya maxamed cali aadan
muuqaalkan oo ay baahisay alkataa'ib al ikhbaariya ayaa waxa uu soconayaa qadar siddeed iyo toban daqiiqo iyo ilbiriqsiya ah waxaana lagu soo bandhigayaa fariimo ay dirayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab muuqaalka oo ah qaybta koowaad silsilad ciwaan looga dhigay fariin ka socota mujaahidiinta ku sugan furimaha dagaalka oo ciwaankeedu yahay maxaan u dagaalamaynaa ayaa lagu soo gudbinayaa fariimo kala duwan oo ay dirayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ku sugan furimaha dagaalka laga soo bilaabo buuraha goolis ilaa koonfurta dalka qaybtan ayaa waxaa fariimo ku diraya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ku sugan buuraha goolis iyo wilaayaadka islaamiga ah ee kala ah mudug galgaduud hiiraan shabeellaha dhexe bay iyo bakool mujaahidiinta ku sugan buuraha goolis ee wata magaca liwaaga alqudus ayaa diraya fariin ku saabsan waxa ay u halgamayaan waxaan ka jihaadaynaa halkan oo ah bariga afrika gaar ahaan silsiladda buuraha golis ee kulaalaya badda cas halkan oo aan insha allah uga gurman doonno muqadasaadka muslimiinta gaar ahaan beytulmaqdis waxaan rabaa inaan halkan ummadda muslimka ah uga caddeeyo sababta aan u jihaadayno anigoo raba inaan caddeeyo waxaa igu kallifaya inaan buurahan dhararka badan u hoydo oo ku ribaado anigoo hubkayga garwaaxsan waxa ugu weyn oon u dagaalamayno waa in allaah kaliya la caabudo shirki iyo fitno laga suuliyo dunida diinka allaahna lagu xukumaa dhulka oo dhan waxaan u dagaalamayno waa inaan soo celinno khilaafa raashid calaa minhaaji nubuwa in xukumkii allaah dhulkan aan ku soo celinno taas ayaa ah waxa ugu weyn oo aan u dagaalamayno ee aan u shahiidayno una dhaawacmayno ahal qaraabo ganacsi wax kastaba uga soo tagnay waxaan u jihaadaynaa inay kor noqoto kelimadda allaah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ku sugan gobolka mudug ayaa waxa ay iyagana ka hadleen waxyaabaha asalka u ah jihaadkooda ka dhanka ah shisheeyaha kusoo duulay dalka iyo dowladda federaalka halka mujaahidiinta ku sugan gobolka galgaduudna ay bogaadiyeen guulihii ay gaartay ummadda muslimka ah si gaar ah wilaayada islaamiga ah ee galgaduud
maxaan ku idhaha anoo ku hadlaya afka mujaahidiinta maxaan ku idhaha thaqriga mudug anoo ku hadlaya waxaan leenahay jihaadkeennu waxaa asal u ah addacwatu ilallaahi tabaaraka watacaala inaan dadka diinka allah tabaaraka watacaala ugu yeerno waxaan dadka ugu yeeraynaa qur'aanka iyo sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam anaa ku salaynaynaa fahamkii salafuna saalix ridwaanullahi calayhim waxaan rabnaa inaan dadka khayrka ku hanuunino xumahana ka reebno iyo inaan dadka barno diintooda annagoo ku dhaqmayna qowlkii allah oo ahaa udcu ilaa sabiili rabbika bilxikmati waalmawcidati alxasana wajaadilhum bilatii hiya axsan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
anigu waxaan ka soo hadlayaa sakhriga galgaduud ummadda muslimka ah waxaan ugu hambalyaynaynaa guulihii waaweynay oo alla subxaanahu wa tacaala uu siiyey bulshadiisa muslimka ah iyo wiilashooda mujaahidiinta oo isku duuban kuna nool walaayada galgaduud cadowga ayaa ku soo duulay walaayada galgaduud allahna subxaana wa tacala dhabarka ayuu uga jebiyey macaarigtaas mase duulaankaas oo cadowgu kibir iyo islaqaadqaad oo kula soo duulay allahna subxaana wa tacala dhabarka uga jebiyey allah ayaa jebiyey nimankaa allah ayaa laayey annaku ma aanan laynin marka xigta waxaan u mahad celinaynaa bulshada muslimka ah oo naga garab siisay ka hortagga cadowgaas wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe oo waayadii u dambeysay ka socdeen dagaallo culus iyo wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa waxay iyana mujaahidiinta ku sugan direen fariintooda annagoo ah mujaahidiinta ku sugan faqriga hiiraan waxaan halkan salaan uga diraynaa ummadda muslimka ah meel walba oo ay joogto waxyaabaha aan u dagaalamayno waxaa ka mid ah inaan soo noolayno waajibaadka laga tegey sida tababarka iyo jihaadka ummaddeennu waxay maantu maraysaa marxalad tii ugu xumayd cadowgeeda ayaa isugu soo habarwacday dhulkeedii ayaa la qabsaday hantideedii ayaa la boobay waxaana ku habsaday dulli iyo dandarro waxa keliya ee uga bixi karno dulliga iyo daciifnimada waa aljihaadu fii sabiiliillaah
annagoo ah mujaahidiinta ku aadan faqriga gobolka shabeellada dhexe sababaha aan u jihaadayno ee ugu weyn waxaa ka mid ah inaan ummadda u ilaalino midnimadeeda kuna midayno raayada shareecada islaamka taasi ayaana badbaadadeenna aakharo iyo adduunba ku jirtaa waxaan gacal iyo garab iyo walaal ka dhiganaynaa qof kasta oo muslim ah oo ay diintuna walaalaysay dalkuu raba ha ka soo jeedo midabkuu doona ha ahaado qabiilkuu doonana ha ka dhasho allah ayaana walaaleeyey oo yidhi innama almu'minuuna ikhwa dhanka kalena waxaan baraa'a ka qaadanaynaa qof kasta oo gaal ah ama gaala raaca oo diinta ka ridoobay ha ahaado kan noogu sokeeyo ama kanna la dhashay hadduu doono mujaahidiinta ku sugan wilaayaadka islaamiga ah ee baay iyo bakool ayaa dhankooda jeediyey dardaaranno muhiim ah iyagoo dhanka kala sheegay in hadafkaay u dagaalamayaan ay ka mid tahay soo furashada maxaabiista muslimiinta meela aan rasaalada ku daraaw waa furmaha hore wilaayada islaamiga bakool may adkeeyey hadaladii walaalihii uu horreeyey arrin adkeeye iyadoo aan kala dardaarmo lankasta oo mujaahida inta isu adkaayo faqriga isu islaamka ku aadanyi intaas kadib sababaha nu jahaadan iyo may ataa antunu abuurnu mujtamac muslim eh oo isku mabda eh oo is haysado may lahaa ilaahi subxaanahu wa tacaala camalkiinha barakaayo juhdigii isin wadaan ilaahi subxaanahu wa tacaala siinha garab gala gaar ahaan may bogaadiyey walaalaha mujaahidiinta gaar ahaan katiibada istishaadiinta ah oo camaliyaadka gaalada nafuurnimada biyahayan gaalada ka dhibiyahayan iyo taasna bogaadiyey marka
walaalaha xabsiyada gaalada kajeer gaar ahaan gebdhaha muslimaadka cafiifaadka oo cirdijoyo sharaftiyo lakatumadaha may balena walaalayaal marna masan hilmaan hafurashadiinna maybuwaha ammaano lowntan insaanan oortanin kajartu marna ma ku gaabiyaana wasiilo kastoowna ka gududaan inin xabsidxasin ku dhiin insha allahu tacaala ilaahay may weydiisadaanay in artanin fududaay sidaas horeyban ka fududaay walaalahan liwaad qudus markii allah subxana wataala waafaji camaliyaddii bilaaranayti ee xabsigii sharti iyo makriga ee boosaaso waxaa muuqaalka lagu soo gebagabeeyey amiirkii hore ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh mukhtaar cabdiraxmaan abuusubeyr oo ciidamada mujaahidiinta ku boorinaya inay dardargeliyaan dagaalkooda ka dhanka ah shisheeyaha ku soo duulay dalka iyo dowladda federaalka
mujaahidiinta waxaan leeyahay hadafkiinnu waa gaalada dalka in laga saaro sharciga allena ummaddu ay isku maamusho wa qaatiluuhum xataa laa takuuna fitna wayakuuna addiinu kulluhu lilaah weerarrada joogteeya duullaanka darandoorriya cadowga nasasho u diida xarumihiisa ugu daata marinnada ku beegsada qaraxyada ku naafeeya istishaadiyiinta ku argagaxgeliya ha u aabba yeelina tirada cadowga halkudhiggiinnu ha ahaado qul hal tarabbasuuna binaa ilaa ixda alxusnayayn wanaxnu natarabbasu bikum an yusiibakum allaahu bicadaabin min cindihi aw biaydiina fatarabbasuu innaa macakum mutarabbisuun waakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin
waxaa isi soo tarayeen saraakiisha iyo madaxda dowladda federaalka ee ka hadlaya dilkii dhowaan loo geystay nuur farey oo ka mid ahaa saraakiisha dowladda federaalka faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedanaya cabdalla mukhtaar
taliyaha ururka siddeetan iyo lixaad ee ciidamada dowladda federaalka ah gaashaanle musdaf cumar caalin ayaa sheegay inuu aad uga xumaaday dilkii loo geystay nuur farey oo ahaa taliyihii guutada afar iyo tobanka oktoobar kaasoo dhowaan lagu dilay duleedka degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose wuxuu sheegay inay u saamaysay dilka sargaalkaas si ka daran sida ay carruurtiisa u saamaysay wuxuuna intaa ku daray inuu lafdhabar u ahaa dagaalka ka dhanka ah nidaamka walaayaadka islaamiga ee soomaaliya qaybo ka mid ah ka hirgalay
asigoo guutadiisa ka shaqaynaya oo howlgal ay ku jirto guutadiisu ayagu ilaa cadale iyo ilaa laba garas ilaa ninka la yidhaahdaa xaaji cali ilaa afarta tuulo ou dagaallo badan kula galay asigoo ninka la dhulkaasna kula faltamahaya ayuu guutadiisa iyo goobaha ay haddana ka dagaalamayeen kula faltamahayay niyow aniga haddii lay sheegay saa naqdaba ma helo eridiisu aniga sow ilmihiisa asiga ou dhalaysay u saamaysay si ka culusay ii saamaysay taliyahayguu ahay muddo dheerow isoo xukumahayey dadka aad iyo aad ou ugu reebay xow ahay xanuunka aad ugu reebayaan aniga ka mid ahay waxaa isa soo taraya saraakiisha ka tirsan dowladda xasan sheekh ee ka walacsan dilkii dhowaan loo geystay taliyihii hogaaminayay guutada afar iyo tobanka oktoobar ee ciidamada dowladda federaalka dhowaan ayay ahayd markii sidan oo kale uu uga hadlay dilka loo geystay sargaalkaas taliyihii hore ee ciidamada dowladda federaalka isagoo sheegay inuu aad uga xumaaday khaarijinta taliya nuurfarey mid ka mid a siyaasiyiinta mucaaradka ee dowladda federaalka ah ayaa si kulul ula hadlay taliyaha booliiska gobolka banaadir kaasoo dhowaan xabsiga dhigay mid ka mid a siyaasiyiinta mucaaradka ah tafaasiil ku saabsan warkaas waxaa soo jeedinaya farxaan cali cabdulaahi
cabdulaahi sheekh xasan oo ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka dowladda federaalka ayaa si kulul ula hadlay taliyaha booliska gobolka banaadir kaasoo dhowaan xabsiga dhigay mid ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka wuxuu sheegay in dowladda xilligan talada haysa sanad kadib ay wareejin doonto talada taliyaha booliska gobolka banaadirna la gudboon tahay inuu u fiirsado tallaabooyinka uu qaadayo kuwaasoo mugdigelin kara mustaqbalkiisa ciidannimo sida uu sheegayo cabdulaahi sheekh xasan haddiiba shaqadaadu tahay ciddi ka ra-i duwan dowladda inaad xorto waxaan waxaan ku leeyahay meelo badan oo dadka lagu xoro diyaarso ilmi yararaayo tigtog intaad soo qabato aada sawri jirtay siyaasiyiintu ma noqonayaan haddii dul lagu yihahdo dil laakiin waa inaad u haysataa warqad adiga lagugu amri haddii marka aan sharci la ilaalinayn wixii waagii hore xukuumaddii milatariga ee askarta ahaadee yacni qaynuunka askarigu qofku rabo uu xiri kara waxa lagu wadayana ahlan wasahlan shalayna dowlaada joogtay berri hal sano kadibna dowlad kalea imaan doonta ow waxaan ku leeyahay mustaqbal wanaagsan aad leedahay waxayse ku xiran tahay hadba sidaad u dhigato dabcan anugu kuma lihi sida madaxweyne xasan sheekh markuu mucaaradka lahaa hebel ka orod meesha ka orod kuma lihi shaqeeyaan ku leeha laakiin sharciga ku shaqeey haddaad sharciga ku shaqey weysana dee waxay noqon doontaa
weerarkan afka ah ee uu siyaasigan ku qaaday taliyaha booliska gobolka banaadir ninka lagu magacaabo macalin mahdi ayaa marka laga yimaado waxaa dhanka kale macalin mahdi dadku sheegayaan in lagu yaqaano cagajuglaynta ama baqdangelinta bulshada iyo caaburinta warbaahinada ka howlgala magaalada muqdisho isagoo dhowr jeer xabsiga u taxaabay wariyayaal waxayna suxufiyiintu sheegayaan in waxa loo xerayo yihiin tabinta xaqiiqada dhabta ah iyo fashilka amni darro ee ka jira magaalada muqdisho sarkaal ka tirsan dowladda federaalka ayaa muujiyey cabsida ah uu ka qabo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee dhowaan la wareegay deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka shabeellada dhexe faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed sheekh cali cabdulaahi macalin mukhtaar oo ka mid ah saraakiisha ciidamada dowladda federaalka ayaa muujiyay cabsida uu ka qabo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee dhowaan la wareegay deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe wuxuu shaaca ka qaaday xilli uu khudbaynayay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka wejiyadoodana laga dareemayay bakdin iyo anfariir xoogan oo ay ka qaadeen dagaaladii dhowaan ka dhacay wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe cabdulaahi ayaa sheegay in militariga xarakada ee mujaahidiinta al-shabaab ay la wareegeen deegaanada iyo degmooyinka gobolka shabeellaha dhexe go-aan rasmi ah oo kama dambeesa ay soo gaareen arrinta ay go-aanka ku soo gaareen ciidamada xarakada ee mujaahidiinta al-shabaab ayuu sheegay cabdulaahi inay tahay inaysan dib uga bixin inta badan magaalooyinkii iyo deegaanadii ay la wareegeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab baahashu marka nimankaanu go-aanay soo gaareen hadda marashay yimaadiin kuwa isqarxaa maar ka jirtaan nimankan wax naqaa inayna ku jirin maaragta horta meelay iyo yimideen ka naqdeen ma sheegi kartid ma badna nimankaanu kuwii isqarxi jira waay walwal iyo walaa xoogan ayaa marba marka xigta ka soo yeeraya madaxda iyo saraakiisha ciidamada dowladda federaalka gaar ahaan kuwa ku sugan gobollada shabeellaha dhexe iyo shabeellaha hoose ee koonfurta soomaaliya halkaasoo maalmihii lasoo dhaafay dhaqdhaaqay xoogan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka sameynayeen dowladda federaalk ayaa howlgallada ka socda labada shabeelle looga dilay saraakiil iyo askar badan kuwaasoo ilaayo haatan ay ka sabrila dhigaheedana ay ku guuxayaan warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan dowladda suudaan ayaa ku gacan seyrtay in britain ay qabato shir looga hadlayo arrimaha suudaan kaasoo aan lagu casuumin xukuumadda alkartuum dowladda suudaan ayaa shala axaddii muujisay diidmadeeda ku aadan in britain ay qabato shir looga hadlayo arrimaha waddanka suudaan iyadoo sidoo kale dhaleecayn hawada u marisay qaar ka mid a dalalka lagu casuumay shirka ka dhacaya waddanka ingiriiska wakaaladda wararka ee suudaan ayaa sheegtay in wasiirka arrimaha dibadda ah ee dalka suudaan ninka lagu magacaabo cali yuusuf oo warqad u diray dhiggiisa britain david lami taasoo ku muujinayo in suudaan aysan aqbali doonin shirka uu ingiriisku ku qabanayo dalkiisa dhanka kalena lagu casuumay dowlado si bareer ah uga qayb qaatay dagaalka ka socda waddanka suudaan dowladaha lagu casuumay shirkan waxaa ka mid a imaaraadka carabta kenya iyo jaad kuwaasoo dhammaantood garab istaag xooggan u muujiyey xogagga ah loogu yeero dacmu sariic ee dagaalka ka wada waddanka suudaan warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilligan oo naga intaa